Ganacsatada iibisa shidaalka ayaa sheegay in hoos u dhac ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay sheegeen in hoos u dhacan uu taagnaa dhawaanahan ay sabab u tahay yaraanshaha gaadiidkii safarka ku soo mari jiray magaalada isla markaana u gudbin jiray gobolada waqooyi qiimaha ay hadda iibiyaan shidaalka ayay sidoo kale ka warameen iyagoona ku tilmaamay in ay hoos usii dhacayso haddaba waa kan iyaga oo ka hadlaya shidaalka marka hore waxaan gadi jirnay basiinka laba boqol iyo toban dolar haddana wuxuu joogaa laba boqol iyo saddex dolar ilaa laba boqol iyo laba dolar naftada markii hore waxaa lagada jaray boqol toddobaatan iyo sideed haddana waxaa lagada boqol toddobaatan iyo saddex boqol toddobaatan iyo labo hoos u dhacana waxaa keenay inuu hoos u dhaco maxay ahayd isku socodka gawaarida gobolada dhexe maxay ahayd gobolada waqooyi ilaa muqdisho baabuurta socoto isku socodkooda iyo ayaraaday sababas awgeed u yaraa saasa jirta dhawaanahan waxaa hoos u dhac ku yimid dhankaas iyo iibsiga shidaalka boqol iyo shan iyo toban ama boqol iyo toban la gadi jiray oo kale hadduu boqol iyo shan boqol iyo afar ayuu imaaday marka hoos u dhac ayaa jira oo dhankaas iyo ku saabsan shidaalka waxaana sabab u ah waddooyinkii oo ama gawaarida oon socodkeeda badnayn oo dhankaas iyo muqdisho iyo gobolada bariga soomaaliya aadi jiray oo inta badan socodkooda yaraaday ayaana sabab u ah hoos u dhacaas waxaa marar badan sidan oo kale ganacsatada magaalada beledweyne ay cabasho ka muujiyeen hoos u dhaca ku yimid shidaalka ay iibiyaan islamarkaana sababtay gaadiidkii u safri jiray gobolada waqooyi